بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وحين كهد للدنيا إن شاء الله تعالى وأين وحكتها بنينا أن حقوقنا ay kugu leeyihiin labada waalid xuquuqda waalidkuna waa xaq aad u weyn oo waxaynoo dardaarmay rabbi subxaanahu wa tacaala in labada waalid loo samafalo wuxuuna barbar dhigay samafalkaa iyo baar u baari noqoshadaas cibaadadiisi ayuu rabbigeen uu barbar dhigay subxaanahu wa tacaala si uu inoo tusiyo markaa weynida iyo booska ay diinta ku leedahay in labada waalid loo samafalo oo baari loo noqdo allah waxa uu leeyahy subxaanahu wa tacaala wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a wa bilwaalidayni ixsaana ilaahay oo dardaarmayaba wuxuu leeyahay ilaahay caabuda keligii oo wehel ha u samaynina ama cid aan ilaahay ahayn ha caabudina labada waalidna waxaad u samaysaan samafal ixsaan iyo wanaagu sameeyey cabdillaahi bnu cabbaas radia allahu canhuma waxa uu yidhi waxaa looga jeeda aayadatan ama samafalkan waxaa looga jeeda waa inuu qofku uu u dabacsanaado oo uu garabkiisa u dabciyo labadiisa waalid oo aanu hadalka iyo jawaab celintaanu ku adkaynin aanuu fiirfiirsanin oo aan fiiro dheer aanuu la gelin hadallada iyo qowlka ay ku dhahayaan labada waalid inaanu codkiisa sare ugu qaadin oo uu u noqdo sida addoonka addoonku marka uu ninka sayidkiisa yacni ninka madaxda uu ah uu hortiisa taagan yahay ee uu dulaysan yahay ee uu u khuduucsan yahay macnaha uu yacni u dhimirsan yahay saas oo kale ayaad u noqonaysa labadada waalid allana wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo doonay inuu ina tuso xuquuqda labada waalid iyo ixsaanfalkooda allah baa wuxuu ku lahaa suuradda israaq waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana waqadaa rabuka rabbigaa wuxuu gooyey nebi maxamedow wuxuu go'aamiyey anlaa tacbuduu ilaa iyaah inaydan caabudin isaga mooyaane wabilwaalidayni ixsaana labada waalidna inaad u samafashaan waa arrin iyo go'aan uu qaatay rabbi subxaanahu wa tacaala imaa yabluganna cindaka alkibra axaduhuma aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawlan kariima wuxuu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala haddii mid ka mid ah labadii waalid uu weynaado oo u waayeeluu noqdo ama labadooduba ay waayeel noqdaan falaa taqul lahumaa uffin ha ku dhihin uf kelmadda uf ha isticmaalin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawlan kariima hana dhibin oo wax dhibaya ha ku dhihin waxaanad ku dhahdaa weedh wanaagsan ku dheh sidaa oo xataa weedhihii falkii iyo ficilkii iska dhaaf ee waxaa lagu diidan yahay xitaa inaad weedh xun aad ku tidhaahdid waalidka واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا oo waxaad u hoos dhigtaa buu yidhi oo u jilcisaa rabbi garabkaaga u jilci oo u naxariiso oo waxaad tidhahdaa waqul rabbi irxamhumaa waxaad tidhahdaa rabbiyo u naxariisa labadoodaba kamaa rabbayaanii sagiiraa sidii ay ii soo barbaariyeen markan yaraa ee aan sabiga ahaayeen dharabta aaley sidii ay ii soo koriyeen ee iisoo barbaariyeen ilaahay oo ugu naxariiso marka rabbigeen subxaanahu wa tacaala aayaadkan wuxuu inagu faray inuu ina tusiyo weynida iyo cadamada ay leedahay in loo samafalo labada waalid wuxuu inayna tusaynayaa oo uu daliilo cadcad inugu tusayaa in ay labada waalid ahaayeen kuwii inoo naxariisanayay markaynu yaryarayn mar haddaba markaad weynaadaan iyaguba maadaama ay ku naxariisanayeen oo naftooda ay ka hormarinayeen waxa waajib ah oo caqliga bini aadamku xitaa uu qaadanayo iska dhaaf xataa yacni qof diin leh ee caqliga bini aadamkaee saliimka ah ayaa ku tusaya in qof wanaag uu galay in wanaag aada u geshid adigun rabbigeenna subxaanahu wa tacaala inay xaq mudan yihiinoo weyni ay mudan yihiin buu aayaadkan inoogu caddaynay waxaad mar walba dib u xasuusanaysaa labadaada waalid sidii ay naftooda kaaga hormariyeen ay naftaada kaaga hormariyeen naftooda yacnii waxaad adigu jeclayd ee aad doonaysay iyo waxaad ku raaxaysanaysay ayuu ka hormarinayaa naftiisa xitaa arrintaasi wax dhib ah ha ku ahaato oo jeel ha ku galo ama xabsi ha ku galo ama dhibaato badan oo kale ha ku noqoto ama ceeb ha ku noqotee wuxuu naftiisa ugu furayaa carruurtiisii iyo carruurtii u dhalayo ubadkiisii marka haddaba labadii waalide sida tan inoo hagaajiyey yacnii iyaguna waxaynaga mudan yihiin inaynu inaguna hagaajinno oo aynu weedhahoodana maqalno sidoo kalena ficil wanaagsan aynu la nimaadno oo aanu baari noqon cumar ibnu alkhadaab radia allahu canhu amiirkii muuminiinta ayaa ninbaa wuxuu weydiiyey wuxuu yidhi hooyaday waa islaan weyn oo waan xambaaraa buu yidhi iyo suuligan geeya musqusha yacnii oo markay xaajada qaadanaysaan qaadaa buu yidhi oo islaan weyn bay noqoto da ah waa yeel ah oo markaa waan xambaaraa musqushan geeya ee xaqeedii ma guday buu yidhi ninkii cumar ibnu alkhadaab baa wuxuu yidhi radia allahu canhu may ee maad gudin buu yidhi sababtuna waxa weeye ayaduba musqushay ku geyn jirta oo markaad xaajo gudanaysid way kaa meedhi jirtaa iyadoo ku jecel inaad sii noolaatid adiguna waxaad u samaynaysaa sidan si adoo tamaniyay ama rajaynaya inaad ka tagtid ama iyadoo ay kaa tagto subxaana allah marka isku mid ma ah oo iyadu waxay doonaysay inoo rajaynaysa markay musqusha iyo suuliga ku geynaysa ama cunto ay ku siinaysay in aad sii weynaatid oo aad sii noolaatid ayay ka rajo qabtid halka adigu aad ka sii rajaynaysid inaad ka tegtid markaas ku mid ma noqonayso xaqeedana maadgud haddaba wiilkii cumar uu dhalay cabdilaahi bni cumar radia allahu canhu isaguna wuxuu yidhi balu fiirsaday naseexada iyo waanada uu ina siinayo waxa uu arkay nin hooyadii xambaarsan oo kacbada ku dawaafay dabadeedna ninkiiba wuxuu yidhi cabdilaahi bni cumar buu weydiiye wuxuu ku yidhi cabdilaahiyow ma guday hooyadii abaalkeedii ama xuquuqdeedii ma guday wuxuu dhahay cabdilaahi bni cumar may ee maad gudin xitaa iska dhaaf inaad guddide qaydkii ay kugu siday markaad in yar ka hinqato naxdinta ay naxdo maad gudin buu yidhi hal maroo ay kaa naxday maad gudin iska dhaaf inaad xuquuqdeedii oo dhan aad wada guddide subxaan allah nebiguna waa kii lahaa sala allahu calayhi wasalam laa yajzi waladun waalidan ila an yajidahu mamlukan fayashtariihi fayactiqah aw kama qaala calayhi asalaatu wasalaam yacnii ubadku ama wiilku waalidkii ma gudayo xaqiisa ilaa iyo uu helo cid la leeyahay yacni addoona oo uu iibsado u xoreeyo yacnii arrin ay adag tahay weeye wakhtigaas yacni wuxuu ku tilmaamay nebigeenu calayhi salaatu wasalaam arrimaha ugu waaweyn ama aanay bini aadamku xuquuqdooda aanay si dhammaystirin aanay u gudaynin si kastaba hay ahaatee allah subxaanahu wa tacaala aayaad kale ayuu haddana inugu tusayaa weynida labada waalid waa kii suurati luqmaan ku lahaa rabbi subxaanahu wa tacaala ووصينا الإنسان بوالديه حم... ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا وعلى على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وحليها ربي سبحانه وتعالى تتك وحن أدر دارني ولقواني إني لبدو والد أسم فلا قارهان هو يدا xamalathu ummu hooyadii waxay xambaartay ilmihii wahnan calaa wahnin tamaryari iyadoo ku jirta ayay haddana tamaryari kale kusii xambaartay subxaana allah marka iyadoo daciifa oo tamarya ayay haddana sii xambaartay ilmihii wa fisaalihu fii caamayn sidoo kale rabbigeen subxaana wa tacala wuxuu leeyahay inta uu ilmuhu uu naaska ku joojinayo oo laba sannadood ah oo halkan wuxuu kugu tusayaa inay hooyadaa ku nuujinaysay naaska laba sannadood oo waa kii aayaadkii qur-aanka ee kale lahaa laba sannadood ayaa walwaalidaatu yurdacna awlaadahunna xawlayni kaamilayn waalidaadka ama hooyooyinku waa inay naaska nuujiyaan carruurtooda laba sannadood haddii ay doonayaan inay dhammaystiraan naas nuujinta markaa naaskii bay ku nuujisay dhabarkana way kugu qaaday uuqana way kugu siday dabadeenna wuxuu yidhi rabbi subxaanahu watacaala an ishkur lii aniga ii mahad celi oo ah allihii ku abuuray ku unkamay ee ku sawiray ee ku abuurtay anigoo ah horta ii mahad celi waliwaaliday sidoo kale labadaadii waalid ee iyaguna wanaagga badan kuu galay gaar ahaan hooyadii iyo aabbihii iyagana u mahad celi buu yidhi rabbi subxaanahu watacaala ilaya almasiir xaggaygana waa loo soo noqonaya ee iska jir halkana taxadar baa ku jira oo haddaad u samafali weydid hadda xaggaygaa loo soo noqon oo waxa kugu dhaca hadhowbaad ka shallaynod ka qoomamayn nebigeena moxamed sal allahu calayhi wasalam isagoo arrintan inooga warramay u baarino qoshada hooyada iyo xuquuqda ay leedahay waa kii xadiidkii u lahaa bukhaari iyo muslim ba ay soo saareen ninbaa u yimi markaa rasuulku deetana wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah man axaqu nnaasi bixusni saxaabati yacnii yomaa ugu xaqnimo badan in aan u wanaag sameeyo qaala ummuk wuxuu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam hooyada qaala uma man ninkiiba wuxuu ihi markaa maxaa ku xiga rasuulka ilaahayow qaala ummuk wuxuu yidhi hooyada qaala uma man haddana wuxuu yidhi markaa ninkii haddana yaa ku sii xiga qaala ummuk haddana hooyada qaala uma man haddana wuxuu yidhi yaa ku sii xiga qaala uma abuuk wuxuu dhahay markaa aabbaha markaa saddex jeer ayuu nebigu ku celceliyey inay hooyadu xaqnimo dheer ay leedahay kadibna hooyo aabbaha ay leedahay caalamkanaynu nool nahay si kale haddaanu tilmaamno oo waxaan odhan karnaa hooyadii waxay qaadatay marka tartanka olombikada lagu jiro subxaana allah midaalkii guuldiga ahaa ama dahabkii dahabiga ahaa bay qaadatay oo nambarka koowaad waa hooyada ka labaad waxaa galay silfarkii ama biladaa silfarkee namber tuugan haddana hooyadii baa qaadatay nambarkii saddexaad ee brunsiga ahaa ee birta ahaana haddana hooyadii baa qaadatay markaa saddexdii jeer one two treegiiba saddexdiiba hooyadii baa gashay haddana markaasaa lagu yidhi uma abuuk haddana aabbaha marka u samafal labadii labadii waalid gaar ahaanna weliba aad iyo aad ugu sii samafal hooyada iyadoo labadooduba ay mudan yihiin inaad u samafashid xadiid kalena waa kii nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam hooyada waxa weye waxaa ahaaday lugaheeda yacni jannadii oo nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi markaasuu wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow aradtu alghaz waxaan rabay inaan jihaad aan jihaado waqad ji'tu astashiiruk waxaanan u imi inaan yacni tale ku weydiiyo faqaala hal laka um wuxuu dhahay markaa rasuulku war hooyo ma leeda qaala nacam wuxuu dhahay haayo hooyan ley qaala falzimha faina aljannata taxta rijlayha war ayada laasim ayuu yidhi rasuulku sala allahu alay wasalam iyada la joog maxaa yeelay jannadii baaba cagaheeda hoosteeda ahaaday yacni caguhu waa majaazi ahaan jannadu laftigeedu ma aha hooyada lugaheeda ee waxaa looga jeeda war u dullow oo maqal oo warkeeda dhegayso oo sidoo kale u samafalo baari u noqo maxaa yeelay baari noqoshadaasaad janno ku gelaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo laga wariyey inuu yidhi dakhaltu ljanna jannadii baan galay fa samictu qira'a markaasaan waxaan maqlay qira'a faqultu man haada markaasaan waxaan ihi waa kuma hadda cidatan hadlaysa faqiila xaarisa ibnu nucmaan waxaa la yidhi waa ninka la dhaho xaarisa ibnu nucmaan deetana kadalika malbiru kadalika malbiru waxaan idhi buu yidhi waa kaa baari noqoshadu ama samafalku waa kaa sababta ninkan la dhahda xaris ibnu nucmaan wuxuu ahaa nin yacni aad baari ugu ahaa hooyadii marka waxay keentayba inuu jannada nebigu ku arko sala allahu calayhi wasalam dad badan baa markaa aabbahaas iyo waalidka aynu tilmaamnay xuquuqda ay leeyihiin haddana ku ah ku ad adag oo caaq ku ah walciyaadu bilah waa caruurta qaarkood marka aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintaad helaysaa waxa weeye waa falka aad samaysay ayaa laga abaalmarinaya gaar ahaana cuquuqada ama qofku inuu waalidkii uu caaqu ku noqdo waxay ka mid tahay waxyaalaha soo dedejiya cuquubada ee bini aadamku uu ku arko adduunyada oo haddii aad waalidka aad caaq ku tahay oo aad ku adadag tahay waxa kugu adadkaanaya adigana ubadka aad dhashay oo nebigu waa kii lahaa sala allahu calayhi wasalam biru abaakum tabarukum abnaa'ukum aw kama qaala calayhi asalaatu wasalaam warwa aabbayaashiin u baari noqda u samafala waxaa idinkana idiin samafalayaa ubadkiinni iyo carruurtiinnii tusaale ahaana waxay soo qaadan karnaa dadkii yani samafalka ku arkay adduuniyada oo iyagu markii ay u samafaleen waalidkood iyagana ubadkood ay u samafaleen waxaaban soo qaadan karnay oo tusaalayaashu ay badan tahay khaliil uraxmaan ibraahim calayhi salaam baynu soo qaadan karnaa nebi ibraahim calayhi salaam oo nebi ibraahim aabbihii baari buu ahaa walow uu gaal yahay oo uu gaal ahaa ninkii aazara la odhan jiray nebi ibraahim aabbihii gaal buu ahaa haddana nebi ibraahim calayhi salaam wuxuu ahaa baari oo waa kii sida wanaagsan ula hadlaaya hadallada wanaagsan yaa abati yaa abati yaa abati waa kii lahaa aabbow sidan yeel aabbow sidan yeel oo aniga waxa igu soo degay yacni waxaan adiga kugu soo degin cilmi aan ku imanin baa laysii yaa abati laa tattabic ashaytaan uu ku lahaa aabbow ha raacin shaytaanka yacni uu waanaynayay markaa aabbihii markii uu diiday odaygii ee uu ka mallaf yidhi ayuu wuxuu yidhi salaamun calayk saastakfiru laka rabbi innahu kana bi xafiya haddaba nabadgelyo korkaaga ha ahaato waa kuma waa isagoo gaal ah buu haddana leeyahay nabadgelyo korkaaga ha ahaato n ilaahayna dembi dhaaf baan ku weydiinay subxaana allah marka aabbihii markuu uu baari uu u noqday walow uu gaalba ahaa oo markii dambe aayaad qur-aani ay soo degeen allah subxaana watacaala uu leeyahay haddii ay caddaato ruuxu inuu gaal yahay yacni gaal caddaan ah haddii uu yahay yacni waa de waa inaad ka beri noqotaa gaalnimadiisa laakiin aayaadka kale inoo tilmaamayaan in aynu weli u samafalayno oo aynu adduunyada wa saaxibhumaa fi dunya macruufa buu rabbi yidhi subxana wa tacala adduunyada inta la joogo markaa wanaag kuna noolow xitaa hadduu gaal caddaana uu yahay ka beri noqo waxay keenaya shirkiga iyo dembiga iyo gaalnimada ka beri noqo laakiin adduunyada wax wanaagsan kula noolow buu yidhi rabbi subxaana wa tacaala marka nebi ibraahim calayhi salaam maadaama uu baari u ahaa aabbihii ilaahay wuxuu siiyey subxaana wa tacaala ubad isagana baari u ah waxaana ka mid ahaa ubadkaas nebi ismaaciil calayhi salaam baari buu isna u ahaa aabbihii oo aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxa weeye falkii aad samaysunbaa lagugu abaalmarinay marka maadaama uu baari ahaa wiilkiisna baari buu u noqdayo markuu doonay inuu wiilkiisii nebi ismaaciil uu gowraco oo uu bireeyo ayuu wuxuu dhahay yaa abati ifcal maa tuumar wiilkiibaa wuxuu leeyahay aabbo wixii lagu faray samee sababtoo ah waxaad ii helaysaa buu yidhi kuwa saabiriinta ama kuwa samra ayaad iga helaysa marka qof la leeyahay waa lagu gowracaya oo waa lagu qalaya bal u fiirso weedhihii aabbihii buu dhegaysanaya marka ilaahay wuxuu ugu bedelay in uu adduunyada uu ku arko in ubadkiisii baari ay u noqdaan subxaana allah haddaba haddii markaa labadii waalid layna faray inaynu baari u noqon oo aynu u samafalno bal ka waran haddayba dhinteenba ama mid ka mida uu dhintay xitaa hadday dhinteen waad u samafali kartaa oo waxaad ugu samafali kartaa dhowr shayba qaban karta waxaa ka mid ah inaad dembi dhaaf ilaahay weydiisid iyo inaad u ducaysid sida rasuulkeenuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam xadiidkii muslim uu soo saaray idaa maata banu aadam inqataca camaluhu ila min halaala haddii bani aadamku uu dhinto camalkiisu wuu go'aa saddex mooyaane saddexunbaa camalkii saalixa ahaa wuu sii soconaya oo saddexdaas waayo sadaqatun jaariya waa sadaqo jaariya yacni sadaqo raagays oo ay ka mid tahay masaajidada ceelasha yacni sadaqooyin waa cilmun yuntafacu bih waxaa kaloo ka mid ah camallada wanaagsan ee sii soconaya inuu qofku cilmi dadka baray daaf leh oo lagu nafciyey wa waladun saalixun yadcuu lah iyo wiil ama gabadh uu dhalay oo wanaagsan oo u soo ducaysay marka marka laguu soo duceeyo darajo ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ruuxii dhintay uu sare ugu qaadaya marka labadaadii waalid hadday dhinteen ama mid ka mida uu dhintay oo aad ilaahay dembi dhaaf weydiisid oo u ducaysid arrintaasi way gaadhaysaa oo samafalka ayay ka mid tahy xadiid kalena wuxuu ahaa turfacu lilmayiti bacda mowtihi daraj qofku markuu dhinto darajo ayaa sare loo qaada nin dhintay ama gabadh dhimatay unbaa sare darajadiisa loo qaada fayaquulu ay rob wuxuu dhahayaa markaa rabbiyow ayi shayna haadihi oo tanina xaggee ka timid darajadan iyo fadligan iyo dheeraadkan xagguu ka yimi oo xagguu ka ahaaday نوحل ليهي فيقال ولدك استغفر لك وحل ليهي ويلكاجي هبل أها أو أي الدنيا دي دنبدا في لهي كاجسو ويدي وإلهي صور صدي دنبدا marka mar haddii waalidkaa markaa dembidhaaf aad ilaahay u weydiisid adoo adduunyada jooga way gaadhaysaayo daroojo ayuu xagga ilaahay uu ka helaya waxaa kaloo ka mid ah samafalka loo samafalo labada waali ayagoo dhintay waxaa ka mid a inaad sadaqo u bixisid oo sadaqaad bixisay sadaqadaasi waxay doontaa noqotaa ama lacag ha noqoto ama masaajid aad u dhiistid ha noqoto xitaa kitaabka masxafka qur-aanka oo aad geysay masaajidka aad geyso dad muuminiin ay akrinayaan ayaa ah wax wanaagsan oo labadii waalid anfacay oo waa kii ninkii uu ku lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ina ummi tuwafiyat ayanfacuha an atasadaqa canha hooyadiiba geeriyootay buu lahaa ma anfacaysa haddii aan wax u sadaqaysto qaala nacam wuxuu leeyahay rasuulku haa waa anfacaysa yacni sadaqadaad ka bixisid waalidka waa anfacaysa subxaan allah marka waa waxyaalo badan ayuu ruuxu u qaban karaa waalidkii xitaa iyaga oo dhintay oo ay sadaqadaasi ka mid tahay oo ay ducadu ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha wanaagsan loogu samafali karo in iyagana las markay dhintaan waalidkii in la hagaajiyo dadkii ay iyagu jeclaayeen oo dadkii ay iyagu jeclaayeen in la xidhiidhiyo waxaa ka mid ahaa aynu soo qaadan karnaa waxaa laga wariyey cabdilah bni cumar cabdilah bni cumar wuxuu ahaa nin aad baar nagu ah aabihii cumar bn khaaab radia allahu canhuma labadaas saxaabi waa cabdilaahi iyo cumare cabdilaahi aad buu baarri ugu ahaa aabbihi marka waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah ayaa cabdilaahi waxaa ka soo horbaxay nin reer baadiye ahaa oo ninkan reer baadiye ahaayo oo ay bahi wax ka muuqato dabadeedna dameer uu saarnaayo uu ku safraayey ayuu ka dego markaasuu dameerkiisii markaasuu cimaamaddii uu madaxa ku siitanayo iyadoo kulushahay qoraxdu intuu iska dhigay ayuu ninkii siiyey dadkiiba waxay dhaheen cabdilaahiyo allaha kuu dembi dhaafee ninkan maxaad u siisay dameerkaagii aad ku safraysay iyo cimaamaddii aad iskaga dhowraysay kulaylka deetana wuxuu dhahay rasuulka ilaahay baan maqlay sala allahu calayhi wasalam oo leh waxaa ka mid ah baari noqoshada loo baari noqdo labada waalid inaad wanaajisid dadkii ay saaxiibada ahaayeen ama isku wanaagsanaayeen marka ninka kanna aan siinayana aabbihii ayaa cumar ibnu alkhadaab radia allahu canhu ay isku wanaagsanaayeen ay isjeclaayeen marka waxyaalo badan ayaad qaban kartaa oo sharcigu inoo bannaynaya in ruux dhintay caruurtiisu inay ama ubadkiisu ay u samafali karaan hadday nool yihiinna waa inaad u samafashaa oo nebigu waa kila calayhi salaatu wasalaam albaabada jannada alwaalidu awsad abwaabi iljanna waalidku waxa weeye badhtanka albaabada jannada yacni samafalka waalidka aad u samafashid waxaabuu ku yaallaa albaabada jannada laga galo ka ugu dhexeeya ka ugu dhexeeyana yacni waa kuwa ugu fadliga badan ayuu ka mid yahay ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu inaga yeelo innaga iyo ubadkeennaba kuwa baari u noqda waalidkood wallahu aclam wbilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu